bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimca ah taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeedii labaatanka bisha agosto sannada labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan waxgarad iyo siyaasiyiin ka soo jeeda mid ka mida beelaha puntland ayaa waxa ay sheegtay inay eed ka tabanayso maamulka puntland kaasoo ku sameeyay xaqduudsi xilli shirkii ay katashiga puntland oo ka soconaya waqooyiga magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka muduga madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa hore shirkaasi u furay waxaana mid ka mida beelaha dega deegaanada maamulka puntland ay tilmaameen in arrintani ay tahay mid ay lagu duudsiyey xuquuqdii ay lahaayeen waxaana sidoo kale u tilmaamay sarkaalkan sarokad ama mas-uuliyiinta ka tirsan mid ka mida beelaha degadeegaanada maamulka puntland in la xaq duudsiiyey xilli sidoo kalena ay tilmaameen warqad inay u gudbiyeen gudiga guddoonka shirka gacanta ku haya ee ka soconaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug dhanka waqooyi ee maamulka puntland uu ka arrimiyo mudooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa jiray sidoo kale beelo dhowr oo ka tirsan puntland oo eed ka tabanaya maamulka uu hogaaminaya cabdiweli gaas kaasoo ay ku eedeeyeen in wixii xuquuqda ay u lahaayeen aan laga siinin maamulkaasi gudoomiyaha golada ahlusunna wal jameeca ayaa ugu baaqay maamulka galmudug in la fuliyo ballanqaadyadii iyo sidoo kale heshiisyadii ay ku kala gaareen magaalada cadaado ee xarunta maamulka kumeel gaarka ah ee galmudugga iyadoona sidoo kale madasha uu ka sheegay in loo baahan yahay in la hormariyo heshiiska iyo qodobadii ka soo baxay maamulka galmudug ee uu hogaamiyo cabdikariin guleed ayaa heshiis maalintii shalay waxay ku kala saxiixdeen halkaasi iyaga iyo ahlusunna wal jameeca waxaana heshiiska qodobo ka mid ah ay dhigayeen in ciidamada maamulka galmudug ee uu hogaaminayo cabdikariin qayb ay ka noqdaan culimaa udiinka ahlusunna wal-jameeca sidoo kale in la dhiso xukuumad ku salaysan wadaaga oo ay ka dhex muuqan doonaan xubno ka tirsan culimaa udiinka ahlusunna wal-jameeca sidoo kale heshiiska waxaa ka mid ahaa qodobo kaloo dhowra oo aad u fara badan oo xal lagu raadinayay khilaafka baahsanee haatan dhex yaallo dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale culimaa udiinka ahlusunna wal-jameeca oo baryihii lasoo dhaafay ku kala aragti duwanaa dhinaca kalena hogaamiyaha ahlusunna wal-jameeca ee dhowaan looga dhawaaqay degmada dhuusamareeb ee xarunta gobolada dhexe ee dalka soomaaliya sheekh axmed shaakir ayaa sheegay in waxba kama jiraan uu yahay heshiiskaasi kana hor yimid waxauna tilmaamay in ahlusunna wax ay dhisatay axmed shaakir waxa uu tilmaamay in marnabo aysan ka qayb noqon doonin maamulka galmudug ee uu hogaaminaya cabdikariin xuseen guuleeda ayaguna ay yihiin maamul ka madax bannaan maamulkaasi halka qaar ka mid a ama garabyo ka tirsan culimaa udiinka ahlusunnana shalay heshiis ay ku saxiixeen magaalada cadaado ee xarunta ku meelgaarka u ah maamulka galmudugga maxamed cabdi khaliil guddoomiyihii hore ee gobolka gado ee maamulkii dowladda soomaaliya balse dhowaan xilkaas uu ka qaaday hogaamiyaha maamulka jubbaland sheeh axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ku dhawaaqay gudoomiyaha degmada baardheere iyo ku-xigeenadiisa xilli la sheegay khilaaf ka dhexeeyay muddooyinkii lasoo dhaafay deegaanada gobolkaasi mas-uuliyiinta ku sugan in lasoo dhameeyey maxamed cabdi khaliil ayaa guddoomiyaha degmada baardheere u magacaabay ismaaciil cabdi qorax kaa oo horey maamulka jubbaland uu ugu magacaabay guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi wararka laga helaya baardheere waxa ay sheegayaan haatan in guddoomiyaha iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa isku waafaqeen xilkan cusub ee u magacaabay maxamed cabdi khaliil guddoomiyihii hore ee xilka uu ka qaaday madaxweynaha maamulka jubbaland sheeh axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaana arrintan ay imaanaysaa xilli khilaaf baahsan haatan laga sheegayo inuu ka dhexaloolsan yahay deegaanada jubbooyinka iyo gado kuwaasi oo isku marila xilka qaadista madaxweynaha jubbaland uu sameeyey iyo sidoo kale eedeymaha kaga imaanaya bulshada qaybaheeda kale ee ku dhaqan gudaha gobolka gado halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer mid ka mida odayaashii dhaqanka ee soo xulay baarlamaanka galmudug ayaa ugu baaqay maamulka galmudug in laga qaybgeliyo wadatashiga iyo sidoo kale xubnaha lasoo magacaabayo garabka kale ee ahlusunna wal-jameeca ee ku sugan dhuusamareeb waxa uuna sidoo kale tilmaamay mas-uulkan ka tirsan dadkii soo xulay xubnaha galmudug in haatan looga baahan yahay galmudug inay samayso qorshooyin badan oo ay doonayso ama ay isugu keenayso dadka ku dhaqan deegaanadaasi wararka waxay intaa ku darayaan in mas-uuliyiin kaloo ka tirsan dadkii soo xulay ergooyinka ama baarlamaanka maamulka galmudug in haatan looga baahan yahay in mas-uuliyiinta galmudug ay u istaagaan sidii ay isugu soo jiidi lahaayeen bulshada qaybaheeda kale ee ku kala hirdhaysan siyaasadaha kala duwan ee haatan ka jiro cadaada iyo dhuusamareeb kuwaasi oo u muuqanaya kuwa weli isdiidan waxa uuna sidoo kale kula dardaarmay maamulka cusub ee galmudug in wax waliba ay u dhabar adeegaan sidii ay isugu keeni lahaayeen bulshada qaybaheeda kale kulankii toddobaadlaha ee xukuumadda soomaaliya ayaa waxaa maalintii shalay ahaa looga hadlay qodobo dhowr oo ay ka mid tahay mooshinka ka dhankaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ee yaalla xarunta baarlamaanka iyo sidoo kale qaybo kale oo aad u fara badan waxaana ka mid ahaa gudniinka fircooniga oo xukuumadda soomaaliya ay sheegtay in loo baahan yahay in gebi ahaanba meesha laga saaro kaa oo u muuqanaya mid haatan dhabarjab ku ah hablaha soomaaliyeed ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo xubnihiisa wasiirada ayaa guddi u xirsaaray arrintaasi waxaana qayb ka ah guddiga loo xirsaaray wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda soomaaliya waxaa sidoo kale jiray qodobo kaloo dhowr oo looga hadlay kulankaas oo ay ka mid tahay deeq waxbarasho oo wasaaradda waxbarashada ay ka heshay waddanka masar kulanka ayaa waxa uu ahaa mid ay ka soo qayb galeen xukuumadda soomaaliya waxauna ahaa mid warbixinno dhowra lagu dhagaysanayay waxaana guddi loo xilsaaray arrinta ku aadan gudniinka fircooniga oo xukuumadda ay sheegtay in gebi ahaanba la ciribtiri doono taa oo u muuqanayso mid haatan dhantaalayso awoodda dumarka soomaaliyeed oo maalmihii waxaana sidoo kale baryihii lasoo dhaafay soconaysa wacyigelin ku aadan sidii looga hortegi lahaa gudniinka fircooniga ah xukuumadda soomaaliya ayaa dhinaca kale ka hadashay mooshinka ka dhanka madaxweynaha soomaaliya kaa oo ay tilmaantay in xal ay u raadi doonto waxaana soconaya qorshayaal ku aadan kulamo gaargaar ah oo xubnaha xukuumadda ay la yeelanayaan dhinacyada iska soo horjeeda ee madaxtooyada iyo sidoo kale golaha shacabka kaa oo ay kala hadlayaan sidii loo xasili lahaa ama loo jooji lahaa mooshinkan wadahadalna looga geli lahaa xubno ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa hore u sheegay iyagu inay marnabo ka gorgortami doonin mushika ka dhanka madaxweynaha soomaaliya xilli sidoo kale eedeymo iyo sidoo kale daleecayn xoogan ay kala kulmayaan beesha caalamka ee danaysa arrimaha soomaaliya taa oo tilmaantay haatan mooshinkan inuu yahay mid xilligiisii ka soo dib dhacay waxayna sheegeen in haatan uu yahay mid dhantaali kara awoodda iyo hiigsiga ee la doonaya dalkan inay ka dhacdo doorashooyinka doontii dhacday ee lagu doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ugu dambaynna boqolaal ka tirsan muhaajiriin ayaa la sheegayaa in lagu laayahay baxeebaha u dhexeeya talyaaniga iyo liibiya waxaana la sheegayay laaya haatan in la samato bixiyey laba boqol iyo kow ruux waxaana la la'yahay ku dhowaada saddex boqol oo kale kuwaas oo qayb ka ahaa dad tahriibayaal ah oo doonayay inay isaga kala gooshaan talyaaniga iyo liibiya dadkan ayaa qayb waxay ka ahaayeen dad soomaali ah kuwaasoo danaynayay inay raadiyaan nolol ka wanaagsan tii qaaradda afrika waxaana la sheegayaa weli in la la'yahay ilaa iyo saddex boqol oo ruux qaar ka mida dadka la badbaadiyey ayaa la geeyey meelo kala duwan oo ay ka mid tahay talyaaniga iyo sidoo kale libiya oo lagu soo celiyey waxaana jirta weli goob si sharci darra ah looga rarayo dadka tahriibka doonaya ee ka baxaya dalka libiya kuwaasi oo maraya wardaqa wadda qardajeexa oo riski ku ah noloshooda waxaana beryihii lasoo dhaafay sidoo kale socotay ilaalo xoogan oo laga hayay xeebaha waddanka libiya kuwaasoo lagu kontaroolayo ama lagu yaraynayo dadka tahriibdoonka ee doonaya inay isaga kala gooshaan talyaaniga iyo liibiya midowda yurub ayaa hore u sheegay in loo baahan yahay in la xakameeyo dadkan sida sharci darrada ku soo galaya qaaradda yurub walow weli waxaa loo laayahay dadkaasi warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawada naga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo ah maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu